faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan iraxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacano wanaagsan meel walba joogtiin iyo si walba maqalkayga raadhiyaha cadaado idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobada ugu door karoon warka subax ee raadhiyaha cadaado qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mid ka mid ah dhaawacyadii loo qaaday magaalada dooxa ee dalka qatar oo ku geeriyooday magaaladaasi dooxa ee dalkaasi xaaladda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yiriisow oo soo hagaagaysa iyo qalliimo lagula sameeyey caasimadda dalka qatar ee dooxa waxgaradka magaalada xeraale ee gobolka galgaduud oo shuruud adag ku xiray ka qaybgalka shirka dib heshiisiinta galmudug ee lagu cilaamiyey in lagu qabto magaalada dhuusamareeb magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo ay ka jirto cabsi xooggan oo ay qabaan shacabweynaha ku dhaqan magaaladaasi qodobada ayo wixii soo raacay ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad ee luulyo sanadu waa laba kun sagaal iyo toban waxaan ahay jila jaamac jile aynu ku bilownay mid ka mid ah dhaawacyadii laga qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka loona qaaday dalka qatar ayaa waxa uu ku geeriyooday caasimadda waddanka qatar ee dooxa dhanka kale waxaa soo hagaagaysa xaaladda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yiriisow waxaa dib u soo hagaagaysa xaaladda dhaawacyadii laga qaaday magaalada muqdisho ee waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyo isxagxagay oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kuwa oo arrimo caafimaad loogu qaaday magaalada dooxa ee dalka gadar dhaawacyada dadkaasi ayaa waxaa lagula tacaalayaa isbitaallo ku yaala magaalada dooxa ee dalkaasi qatar waxaana ka mid ah dadkaasi dhaawacyada ah guddoomiyihii gobolka baraad ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yiriisow xaaladda dadkan ayaa soo hagaagaysa waxaana sida wararku ay sheegayaan si qaasa loola tacaalayaa xaaladda guddoomiyaha ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yiriisow oo isaga qalliimo lagula sameynayo magaalada dooxa ee dalkaasi qatar dhanka kale waxaa geeriyooday allaha u naxariistee marxuum maxamed cusmaan cali oo gelinkii dambe ee shalay ku geeriyooday isbitalka xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay ee ku yaala dalkaasi qatar gaar ahaan magaalada dooxa waxaa wiilkaasi uu ku geeriyooday dalkaasi qatar waxaana dhaawac uu ka soo gaaray qaraxii ka dhacay kilomitr for ee magaalada muqdisho waxaana sida la sheegay jirkiisa uu dhammaan wada gubtay sida uu xaqiijiyey safiirka soomaaliya ee ku sugan magaalada dooxa ee dalkaasi qatar bismillahi raxmaan raxiim waxaa la geeyey sidaad la socotaan dalka qatar laba iyo toban qof oo dhaawaca oo ku jiro gudoomiyihii gobolka ahna duqa magaalada inta badan xaaladahoodii aad bay uga soo fiicnaanaysaa ilaa shalay waxa weye mar walba marka ka dambaysa way sii soo bedelaysay waxaa nagu soo kordhay keliya nin qaraxii lambar kilomitr four ku gubtay oo meel batroola isagoo taa agtaagan qaraxu dhacay kabacdina jirkiisii oo dhan boqolkiiba sagaashan iyo lix uu maaragtay gubtay ninkaas ayaa maaragtay wuxuu u dhintay dhaawicii u dhintay hadda oo qabti ka baxday ilaahay ha u naxariisto maxamed cusmaan cali la yidhaahdo marxuumka ninkaas waa dhintay allah yarxamahu laakiin dadka intiisii kale waxa weeye aad bay usoo fiicnaanaysaa xaaladahoodii isu bedbedelaysaa waxayna ku jiraan maaragtay xaalad ee aad looga taxadiray oo dhakhaatiirtii kala duwanida takhasuska dhibabka gaaray ee ku takhasusay baa gacanta ku haya aad bayna u fiican tahay arrimahood gudoomiyaha ma aad buu u fiican yahay gudoomiyaha ilaa shalay ilaa diyaaradda markii lasoo saarayay aad bay xaaladiisu isku soo bedbedelaysay marba marka ka dambaysa wuxuu ku dhawaaday hadda inuu asagu uu maaragtay isku filnaado oo maaragtay neefsigiisii iyo isticmaalkii hawada uu ka maarmo haddana qalliin adigu la rajaynayo in lagu sameeyo awgeed ayaa marmar waxaa loo siiyaa saboorti laakiin xaaladiisu aad bay u fiican tahay reerkiisii baa u yimid maanta dhan la joogay aad bay ugu farxeen muuqaalkiisa iyo sida uu ka horgareeyey siday malaynayeen iyo wax u dhow midna ma ahan marka waxgaradka magaalada xeraale ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay shuruud adag ku xireen ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta galmudug oo lagu qaban doono magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xubnaha guddiga qabashada shirka dib u heshiisiinta ee beelaha dega deegaanada galmudug ayaa waxa ay shalay gelinkii dambe gaareen deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud iyagoona halkaasi ay si weyn ugu soo dhoweeyeen shacabweynaha ku dhaqan magaaladaasi guddigan ayaa waxa ay uga mahad celiyeen soo dhoweynta dhiiran ee ay u sameeyeen dadka ku dhaqan deegaanka xeraale waxayna uga warbixiyeen heerka uu marayo qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiyiinta galmudug iyagoona soo bandhigay qorshaha shirka iyo sidii ay ugu gudbin lahaayeen casuumaadda shirka ka furmi doona caasimadda galmudug ee dhuusamareeb shanta bisha soo socota ee agoosto ee sanadkan kulan saacado badan qaatay ayaa xalay waxa uu dhex maray odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka xeraale iyo xubnaha ka socday guddiga qaban qaabada ee qabashada shirka dib u heshiisiinta galmudug kaasi oo looga hadlay sidii waxgaradka xeraale ay uga qaybgeli lahaayeen shirka dib u heshiisiinta galmudug kulamadaasi magaalada xeraale xalay ka dhacay kadib waxaa xubnaha waxgaradka ee deegaanka xeraale ay shuruud adag ku xireen ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta ee ka dhici doona shanta bisha soo socota ee agosto magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug shuruuddaasi ayaa waxaa lagu sheegay sida wararku ay nagu soo gaarayaan in casuumaaddu ay noqoto dhexdhexaad iyo in ammaanka magaalada dhuusamareeb ay gacanta ku dhigto dowladda federaalka ee soomaaliya odayaasha waxgaradka deegaanka xeraale ayaa horey diidmo ka muujiyey markii la magacaabay guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug iyagoo sheegay in ra-iisul wasaareha xukuumadda federaalk soomaaliya oo uga baxay ballanqaadkii uu la galay shuruuddan adag ee ay xireen xubnaha deegaanka xeraale ayaa waxa ay u muuqataa mid ka dhawaajinaysa kadib markii shalay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay gegida diyaaradaha ee magaaladaasi ay la wareegeen xubnaha ahlu sunna oo ay diidan yihiin beelaha ku hareerhaysan deegaanada galmudug ee shirka dib u heshiisiinta loogu qaban doono magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug cabsi xoogan ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay soo wajahday qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada kismaayo ee jubbaland waxaana inta badan xalay laga dareemayay kala xirxirnaasho magaalada kismaayo ee jubbaland shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaay saaka ku waabariisteen cabsi ay dareemayaan taasi oo laga cabsi qabo in dagaalo sokeeye ay ka dhacaan magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland magaalada kismaayo ee jubbaland waxa ay martigelinaysaa doorashada madaxtinimo ee jubbaland oo ay ku hardamayaan siyaasiyiin aada u mayal adag oo isdiidan kismaayo habeenkii xalay ahaa waxaa ka jiray xirxirnaasho iyo weliba kala aragti duwanaasho ay qabaan dhammaan shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa cabsi awgeed xalay u xiray goobaha ganacsi ay ku leeyihiin bartamaha magaalada waxaana xaafado badan oo ka mid ah magaalada kismaayo laga dareemayay xalay bandow ay isi saareen shacabweynaha ku dhaqan xaafadahaasi mid ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda magaalada kismaayo iyo sida xaalka uu yahay kismaayo waxaa ka jira bandug aan la shaacin oo aan la sheegin ayaa dadweynihi ay qaateen wala kastana meesha ay musharax uu ka ahaa meesha uu deganaa ayuu xirtay oo ciidamadiisa oo keensaday wax isku gudbayana magaalada ma jiraan caawa xaafadaha magaalada oo dhan waaye waa la kala xarooday maya iyadoona ciidana ayna soo bixinaa magaalada xoogaha nimanka musharaxiinta ahay oo kasoo horjeeday axmed madoobe ayaa ninka sida aaggiisa oo xirtay oo bandig oo saar haa xaafadaha waxaa waaye maxeeta musharaxiin kanteen ay degan yihiin waaye xaafada faanoole iyo farjano waxaa degan musharaxa seeraar iyaa degan bandowga dadkiyaa bandog ahaan isaga qaato oo isaga kala xarooda cabsi magaalada laga cabsanaya dagaal sokeeya inuu ka dhaco sababta waxaa tahay nimankan oo magaalada hadda haysto maamulka joogo ayaa waxay ka disan yihiin waxyaalihii ay soo rogeen oo musharaxiinta ku soo rogeen oo ah dhaabka doorashada ay u dhacayso si kastaba cabsidan ka jirta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo ay magaalada kismaayo ku sugan yihiin murashaxiin kala aragti duwan kuwaasi oo ku tartamaya xilka madaxtinimo ee jubbaland maamulka haatan talada haya ee uu hogaamiyey axmed madoobe ayaa dowladda dhexe ee soomaaliya waxa ay ku eedeynayaan inay faragelin qaawan ku hayso doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland qaar ka mid ah shacabweynaha waxa ay aaminsan yihiin in axmed madoobe uu afduub ku haysto dhammaan dhaqanka iyo duubabka siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaanada jubbaland uuna doonayo inuu kursiga mar labaad kusoo laabto war murtiyeed ayaa laga soo saaray shir shirka madasha arrimaha bani-aadanimada oo ay qabatay wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan oo saddexdii bilba mar la qabto ayaa waxaa soo qabanqaabiya wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya si looga hadlo xaaladaha bani-aadanimo ee dalka iyo la socoshada iyo sixidda hanaanka bixinta gargaarka bani-aadanimada ee la siiyo dadka u baahan arrimaha gargaarka bani-aadanimada shirkan waxaa kasoo qeyb galay madax kala duwan oo ka kala socota dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada dalka madaxda hay-adaha qaaradaha madaxda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha musiibooyinka iyo sidoo kale hay-ada caalami ah shirkan oo socday muddo ayaa waxaa lagu lafaguray arrimaha aada muhiimka ugu ah gargaarka bani-aadanimada waxaana ka mid ahaa arrimaha looga hadlay daadejinta gargaarka heer federaal ee gobol degmo ilaa iyo tuulo iyo sidii loo sixi lahaa wadashaqaynta dhammaan dhinacyada ka shaqeeya gargaarka bani-aadanimada gabangabadii shirka ayaa waxaa la ysku raacay warmurtiyeed ay soo saareen xubnahaasi waxaana ah ay inta badan uga hadlayeen kuna lafagurayeen arrimaha adeegyada bani-aadanimada qodobada ee warmurtiyeedkaasi laga soo saaray waxaa ka mid ahaa in la xoojiyo wadashaqaynta iyo xogta wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka heer federaal iyo heer wasaaradaha hay-adaha gargaarka iyo sidoo kale maareynta musiibooyinka ee howr dowlad goboleed in laga wada shaqeeyo sidii hoos loogu daadejin lahaa arrimaha gargaarka iyo sidoo kale sidii loo gaarsiin lahaa heer tuulo ilaa iyo heer gobol arrimaha gargaarka bani-aadanimada in la joogteeyo kulamada iyo shirarka quseeya arrimaha bani-aadanimada ee ay qabato wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka heer federaal iyo wasaaradaha hay-adaha ee gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee howr dowlad goboleed qodobada iyo kuwo kale ayaa ku xusnaa waxaana inta badan lagu lafaguray arrimaha ee bani-aadanimada ee soomaaliya guud ahaan iyo gebi ahaan saaxiibayaal intaa waxaa ku dhan warkii subax ee radio cadaado ood kala socoteen muujada sideed sideed dhibic shan megaartistan iyo kulanti dambe nabadgelyo waxaa farsamaynayay warka xasan axmed maxamed soo saarista waxaa qayb ka qaatay cabdirashiid cali maxamed tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal isma dhaaf